dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal waxaa barnaamijka martida aan ku waraysanayaa cabdiqaadir axmed nuur oo ka tirsan xarunta kalkaal ee fadhigeedu yahay magaalada london islamarkaana ka faallooda arrimaha soomaaliya kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdiqaadir
bismillahi raxmaan raxiim rabadaan wanaagsan waa dhowahay walaalkay ridwan waa la socotaa maanta baarlamaanka fadhi ayuu yeeshay waxaa mar kale loo codeeyey ama la isku raacay in dib loogu noqdo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee ahaa doorasho dadban madaxweynaha soomaaliya khudbad ayuu jeediyey waxa uu sheegay laftiisa in doorashadii iyo amnigeeda uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xilligan marka arrimahaas oo dhan marka la eego say wax kugu muuqdaan
runtii aada iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa sida qof kasta oo soomaaliyai dabcan uu soo dhaweeyey in soomaaliya ay dib ugu soo noqoto sharcigii dastuurkii iyo wadahadalkii la rabay mar hore in maxaa la yidhaahdaa uu laysku waafaqo marka aad buu madaxweynuhu ugu ammaanaya arrintaas inuu la taliyaashiisii kadib inuu dib ugu soo noqday sidii uu qabay sharciga iyo dastuurka dalku isla markaasna arrimihii laisku haystay baarlamaanku ay ahay extentionkii ay sameeyeen maantii dhaweyto oo intii ahaa mid diidmo fara badan oo ama bulshada ha noqoto ama maaragtay dowladaha kaalmeeya dowladda ha noqoto ay dhammaantood ay diidanaayeen marka waa ku mahadsan yahay maaragtay waana runtii xal wanaagsan ayay u noqon doontaa insha allahu tacaala dalka waayahay cabdiqaadir arrimahan marka la eego buuq fara badan iyo xiisada ayaa ka dhashay saad la socotidba rabshado ayaa ka dhacay magaalada muqdisho looga soo horjeedo waktiga labada sannadood ah marka hadda marka la eego inkastoo baarlamaanku uu sheegay in toddobiyo tobankii sebtembar loo noqonayo haddana weli ma muuqato heshiis dowladda dhexe iyo maamulada dalka marka see wax lagu wajihi karaa oo hadda heshiisyo dhab ah looga samayn karaa arrinta doorashada soomaaliya
raad arooriyo dib looma qaado ayay soomaalida ku mahmaahdaa wixii dhacay waxay ku dhacayeen wuxuu ahaa kororsiga haddii niyaddaas fiican oo aan la carqaladayn loo gudbiyo ra-iisul wasaaraha sida hadda maanta madaxweynuhu sheegay ra-iisul wasaarahana maadaama uu sharciyan xaqu leeyahay oo sida uu dastuurku qabo doorashada la rabo inuu hogaamiyo waxaan is leeyahay waxa ay noqonaysaa in ra-iisul wasaaraha lagu kaalmeeyo asaguna niyad wanaagsan oo run ah uu ugu yeero dhammaan intaa ay khusayso dadka saamilayda siyaasadeed inkastoo keliya lay leeyahay maamul goboleedyada iyo heshiiska sebtembar anigu waxaan ra'yi ahaan qabaa in laga badiyo maadaama ay kalsooni darra dhacday maadaama ciidankii kala tegay waxyaabahaas oo dhani waxay u baahan tahay in si wada jira loo wada dahweeyo marka waxaan rajaynayaa in cid walba oo aragti leh culimo ha noqoto nabadoonada ha noqoto siyaasiyiinta ha noqdeen madaxda mucaaradka ha noqdeen oo runtii door weyn ka qaatay in dalku uusan gelin maxaa la yidhaahdaa colaad sida iigu muuqato dhammaantood waxay mudan yihiin in aada looga tixgeliyo waayahay waayahay hadda hadii haddii laga laabtay muddo kordhintii saad sheegtayna dabcan ra-iisul wasaaraha loo xil saaray in arrimaha doorashooyinka uu sii wado maamulada iyo musharaxiinta dowladda kasoo horjeeday iyaga maxaa la gudboon ayay kula tahay mar haddii hadda loo arko in madaxweynihii iyo baarlamaankii ay go-aanadoodii hore dib uga laabteen iyaga laftooda maanay ahayn inay ay tanaasulaad muujiyaan oo ay dalka horey u wadaan
waa waa dhab weeye in waxaan rajaynayaa in ay maaragta qayb ka noqdaan runtii wixii ay qabeen ayaa loo soo wada noqday sida muuqata mar haddii loo soo noqday waxaan rajaynayaa inay qayb ka noqdaan ra-iisul wasaaruhuna uu tixgelin badan sameeyo guddiyo madax banaan la magacaabo ra-iisul wasaaru magacaabo guddiyo samata bixin magacyada raba ha la yidhaahdo oo ka kooban sida hadda aan kuu sheegay dhammaan inta ishu qabata ee soomaalida la daaweeyo maxaa la yidhaahdaa khilaafkii mar hore la rabay in la xaliyo oo soo gaaray xilli xitaa aysan dowladda ku aysan haysan mandate dowladdu aysan haysan marka anigu waxaan is leeyahay mushkiladdu waxay ahayd xilligii prime minister khayrra joogay taladiisii ahayd doorasho dadbanna ha la aado saamilyada siyaasadeedna halala hadla meesha maanta la joogo taladaas ayaa dowladdu gaftay mar haddii dowladda ay gaftay ma filayo cid hadda maanta dib u noqonaysa inay jirto waxaan aaminsanahay in wadadaas prime ministerku uu ka dhigo meeshii la isugu keenahayay maaragtay godkii biyuhu isugu imaanayeen waayaha marka ma waxaa leedahay waa laga heshiin karaa waxyaabihii ama waa laga heshiin karaa qodobadii toddobiyo tobankii sebtembar ee doorashada dadban
ridwan haddaa xasuusato khilaafka ugu badan wuxuu ka dhashay waxay ahayd guddiga madax banaana ee doorashada oo ayadoon talooyin laga gelin maxaa la yidhaahdaa saamilayda siyaasadeed lays magacaabay taas oo ay yidhaahdeen ha laga noqdo waxaa kaloo ahay timetableka doorashada in la sameeyo amnigeeda oo madax banaan prime ministerka gacanta loo gelsho taas oo iyaduna runtii dhici weysay marka waxaan qabaa doorasho deg dega in la sameeyo saamilayda siyaasadeed loo yeero timetablekii la qabto doorashadiina deg deg lagu galo taladana loo daayo prime ministerka prime ministerkuna uu tale ka geliyo dhammaan inta ay khusayso oo mucaaradka ugu horeeyo uu ka qaybgeliyo arrintaas iyo iyo golayaasha sharciga ee hadda jira sida maamul goboleedyada iyo iyo hay-adaha baarlamaanka ee waktigooda dhamaaday waaya dhinaca marka la eego bulshada caalamka markii hore si weyn ayay uga hortimid waktiga la doonaya in lagu kordhiyo oo doorashooyinku ay dib u dhacaan hadda waxaad moodaa in meelaha qaarna ay soo dhoweynayaan go-aanadii maanta baarlamaanka uu qaatay iyo khudbadii madaxweynaha marka dhinacaas haddii laga eego ma la dhihi karaa taageeradii dhinaca bulshada caalamka ee dowladda lafteeda waxaa laga yaabaa inay soo noqoto gaar ahaan marka laga hadlayo doorashada iyo xili dadku ay isla ogol yihiin inay dalka ka dhacdo
runtii dowladaha maxaa layaa taageera dowladda soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya kalsooni xumo badan ayaa ayaa gashay ma filayo inay sahlaanaan doonto in daawadooda laakiin waxaan qabaa marka ugu horeyso dadka soomaalidu inay iyagu isdaaweeyaan wixii ka xumaadayna ay daaweeyaan wixii dowladnimada magaceeda lagu xumeeyana la daaweeyo runtii fursaddaasi waa taaganta haddii fursaddaas la daaweeyo wax badan qaadan mayso in internationalku ay ay dib u soo celiyaan kaalmadii iyo wax kasta oo dowladnimada soomaaliya ay hore ugu soo celisay waayahay waxyaabaha inta badan maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay shacabka magaalada muqdisho waxaa ka mid ah walwalka ay ka qabeen in iska horimaadyo ay dhacaan in rabshado ay dhacaan dadka qaarkood guryahoodii ayaa ayay ka qaxiyeen iyagoo maaragtay ka cararaya in dhibaato ay dhacdo marka hadda waxaa muuqata in dadku ay aaminsan yihiin ama ay aaminayaan in xiisadihii ay ay soo degayaan marka mas-uuliyad intee la eg ayaa mar walbaba ka saaran ay kula tahay dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda ama maamulada kasoo horjeeda marka laga hadlayo xasiloonida iyo deganaanshiyaha soomaaliya
marka waraysigii ugu kaa dambeeyey ridwan waxaan ka hadlayna waxay ahayd dowladda soomaaliya inay aysan ceelalna qodin isbitaalana dhisin maxaa la yidhaahdaa jida aysan samaynin waxyaabihii asaasiga ahaa mudda muddaba marka dowladnimada soomaaliyed waxay ku eg tahay in dib loo soo celiyo kalsoonidii dowladnimo iyo magacii dowladnimo oo weliba internationalku garab taagan yahay laakiin runtii waxaa muuqata shacabka soomaalidu inuu yahay shacab bisil ka horeeya dowladnimada ka horeeya dalka soomaaliya meel walba joogo shacabka soomaalida ee degani nabad ayuu ku haystaa dadaal ayuu ku haystaa nololeed runtii nasiib darradu waxay tahay dowladnimada soomaaliya hogaamadeedu ayaa waxay ka hooseeyaan runtii shacabka ayay ka hooseeyaan meeshii rabi shacabka inay ka hormaraan shacabka dareenkiisa tixgeliyaan marka runtii shacabkaas soomaaliya gaar ahaan muqdisho waa runtii waa ka xunnahay runtii dhibaatada ku dhacayso nimanka siyaasiyiinta magaca dowladnimaha ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla ra-iisul wasaaraha maxay tahay si loo xaqiijiyo doorasho hufan oo laysla ogol yahay ra-iisul wasaaraha waxaa horyaalla waxaa ugu horeeya waxa weeye inuu isu keeno dhammaan kalsooni xumadii dhacday wixii ay ku dhacday inuu daaweeyo taasina waxa weeye waa midda ugu muhiimsan in dadkii haystay saamileyda ama dadka leh talada in la isaga yimaado doorashada inuu inuu si niyad ah oo wanaagsan uu ula shaqeeyo amniga dalku wuxuu karaanayaa sida uu ugu shaqeeyo kalsoonidaas waxaan rajaynayaa wakti arrintan qaadan oo la dedejiyo doorashada ee lala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha lagala shaqeeyo sidii arrintaas loo wada xal wanaagsan loogu heli lahaa waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga
waa mudantaa walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdiqaadir axmed nuur oo ka tirsan xarunta kalkaal ee fadhigeeda uu yahay magaalada london islamarkaana ka faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oodilaahi
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka